xukuumadda dugsiga likabarada uu qur-aanka kariimka magaalada baydhabo iyo weliba la deelisay shanboqol oo kitaabka qur-aanka kariimka oo ay ubasadeen walaalo muhsiniinge maalinka dhikaw dugsiga qur-aanka arday isliinqiibi kitaabka qur-aanka kariimka iyo kuma hadnagiisona sidoo kalan do-ay walaalaha muhsiniinta ee handhiibi mayba hana booqday wasiirka iyo nahi walaalaha muxsiniinta ahoo arday turkiga mayna siiyani kutaabo oo arday shanboqol diirayaan eed iyad aan ka mahadsanyin eed awal ninka gobodeen khaasatan wasiirka iyo nahi intii lahal maale xaruntun oo madarasi isu dhisi masaajidka dhul usuleelaka dhisi isu waqafi ilaahay barakaay ilaahay wiin waxay tahay maylanaha arday usiyoonay wali ku dambeeyoba arday ahlu khayrka ee ilaahay arday adduunya aakhiraba muquqadii insha allahu marka inti yoonay intii kale lama dhaho oo walaalo muxsiniinta ma in sheeganaha in oo madaarista saasan baahanyin garab surin un baahanyin dhasowka un baahanyin ukaliingadan baahanyin oo arday walkastaba madaarista la garab surin mayba geeka may naqatay diintiyaa hoosle marsiyohay khayr alisiya wasiirka eedaan dadaali arday iskooladka oo kale eeda lin hormaryohay laakiin madaaristiya walaa nooliididan marka insha allahu ma inka baaqanaya dadka muxsiniinta in madaaristii arday yoona sida iskoolada liin dhisi oo kale liinka dhisi oo dhul liin arday lasi liingada laankii arday awooda marka insha allahu tacaalaa eed eed aan mahadsantiin intii hana booqatay oo intii arday walaala muxsiniinta imaan wasiirsho arday aan mahadnaqaan boqolkii boqol aan mahadnaqaan wasiirka hogeenka wasaaradda arrimaha diinta islaamka hukuumadda federaalk soomaaliya saalax shariif siidkey oo wakiil ku hay biyowka shantan boqol oo kitaabka qur-aanka kariimka idinishii ku hadlay alxamdulilah ilahi ma idin suura geliyayna ilaa shan boqol oo nog intii oo talaamiid ah intii kitaabo qur-aan qiibina xaruntan oo kiyaala masaajid iyo may larahay madraso qur'aan oo lama qol sar eh oo ilaahay idin suura geliya intuuna ka dhisna meelan iyo may larahay meel masaakinta lanka adeega oo foornaha dawla ka dhisi markaan xaruntan insha allah may haddii ilaahay ahaado doontaa xarun masaakinta lanka kaalmayaw may larahay afur lakabiyow saasoo kale may leerahay kitaabada qur-aanka iyo may leerahay iyaalka may leerahay wala baradayaan laka dhiirigeliyow insha allah haddii ilaahna may rajaanaha marna iyaalkan gidaalana fadhiyan intii ku faraxsiina may leerahay inta kaama ka dhegan kaama adduunyan ka dhegan markaan dadkan kaamkeena may leerahay wali bu'unan qaraya ma korno muxsiniinta weydi korantiin weydina gaar ahaan caalamul-islaami guud ahaan gaar ahaan walaalaha muxsiniinta oo carabta iyo turki انت ما إلا راي ما رجعنا ما إلا راي الصومالية انت ما إلا راي نده قرا دوغنا ولا كران كران ما إلا راي كل دي دار دوغنا مركان ايدي دان كفرح سننا انت فرح ديو قيب كنغنا كفرح سينا جي كتابة سينا ساتوكا أفورين كل قيب قاعدنا ايدان كفرح سننا dhammaan qofka sadaqaysidii qofka ka shaqeeyey qof walba kaalan ku jeysidii maylana miisaankin xasanaadka ilaahay kaba yoon mayn rajaynaya kitaabada inta dacwada iyo diinta iyo xifdinta qur-aanka aan kaalmaysadan